webiga shabeelle ee mare deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu soo waramaya in uu halkaasi ka geystay fatahaad xoogan dadka deegaanka ayaa tilmaamay in fatahaaddan ay sababtay khasaare baaxad leh iyagoona sheegay in ay baaba-een dalagyo badan oo beeraha ka baxayay dadka ku dhaqan xawaadley ayaa haatan ku dadaalaya in ay xiraan biyaha si aysan u gaarin tuulooyinka kale ee diriska la ah deegaankaas sidoo kale waxaa barakacay quusas badan kuwaasoo ka cabsi qaba inay saameyso fatahaadda webiga mid ka mid ah dadka ku dhaqan xawaadley oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in aysan helin wax gurmad ah oo kaga yimid dhanka maamulka la baxay hiirshabeelle iyaguna ay la tacaalayaan fatahaadda webiga naaw fatxadaas macnaha waxaa ka dhacday laba meel buq caadi oo webigu soo go-day oo lix talaad ay gaarayso waay meel kalena shan talaad iyo bare ay gaaray meel saddexaad halkii inuunkaa u dhahayso afar talaad iyo bar waaye dadkii waa u kala go waaya maada gurmadka aad xoogoo nagu xumaaday banaan magaalada dhexdeeda laba meel oo ka baxay laba meel oo ka baxay dadkii biyaa kasoo kiciy habeenimadaasi biixiro loo haaya xaliwaanigaa korkeena ka beriy webigaa macnaha gawdhan malaha webiga waa gafuur uurka wahaaya lebeel waa biyo haddaan beskaaba ka sareeya biyaha sareeya qoys barkaa waa jiraa qoysaskii xaafadda hoos degneedo dhan waa soo barakacday waxay degiin webiga guurtiis wallahi nia qiyaastooda haddaan qiyaaso boqol iyo lixdan ruux amal waa barakacday nia qaar halkanay aadeen qaarna buurkay degiyihiin fatahaaddii ugu dambeysay ee uu sameeyo webiga shabeelle ee mara deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe ayaa mar kale bannaanka soo dhigtay in maamulka hirshabeelle uusan ku hudlanayn wax qorshe ka hortag rasmi ah oo la xiriira fatahaadda webiga shabeelle iyadoo beeraleyda deegaanka ay si weyn ugu walaacsan yihiin sii faafidda fatahaadda waxa ay isku dayayaan in ay joojiyaan fatahaadda webiga ka hor inta aysan gaarin tuulooyin kale